munaasabad xarigga looga jarayay xarunta taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo muddo toddobiyo labaatan sano ah burbursanayd ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliskaasi oo ku taalla ex control afgooye munaasabadda xarigga looga jarayay xaruntan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal xuseen xasan cismaan ayaa madasha ka sheegay in ciidanka asluubtu ay sameeyeen horumar aada u wanaagsan islamarkaana ay ku guulaysteen inay dib u dhisaan xarunta taliskooda maaragtay asluub horumaray gaartay meeshii laga rabaya gaartay alxamdulilah haddana waa sii dhammaystirayna inta yara noo harta waa dhammaystirayna runtii waxa weye waxaan ku faanaynaa ciidanka asluubta siduu maaragtay hooshiis u qabsaday sababta ah ayagoo baabuur lahayn bay baabuur soo gateen jeebkooday ku gateen baabuur sagaal baabuur ay gadeen haddana maanta waxay sameeyeen maxaa la yidhahdaa gurigooda ay dhisteen maantana taliska ciidanka asluubta maanta waa dhisan yahay laga bilaabo saacaddan waxa weeyaan sarkaal kastoo ciidanka asluubta ka tirsan xafiis buu ku leeyahy waana soo degi karaa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka xasan xuseen xaaji oo xarigga ka jaray xarunta ayaa hoosta ka xariiqay in maanta ay tahay maalin weyn oo ay ciidanka asluubtu muujiyeen waxqabad ku aadan in dib loo yagleelo xaruntii ciidankaasi ku shaqayn jiray berisamaadkii maanta waa maalin weyn waa maalin aan xarigga ka jarnay talisluubtii oo dib loo dhisay labaatan iyo toddoba sano kadib waa maalin weyn taas waxayna tusinaysaa in mas-uul qaran haddii uu aamino dalkiisa inuu u shaqeeyo aamino in asiga waxa u qaban karo qaranka inuu waxa qaban karo run ahaantii anig taliskan saddex jeeraan imaaday hoolkan aan fadhiino maalintii dhismaha ku socday maalin aan soo galay waan soo geli weyey maantana waad u jeeddaa quraxda iyo reereynta meeshaan ka jirto taas waxay aaminsanayd oo aan ku qancay dalkeen haddii anigu u istaagno inaan dhisan karno taliyaha aada iyo aad baa ugu mahad celinayaa daalkii asiga iyo taliyaasha sloot ay u galeen inay taliskan ay dhisaan taliskan waa maskaxdii qaranka talis usluub waa maskaxdii waa meeshii saraakiisha ay iskugu imaan jireen waa meeshii saraakiisha laga xukumayo waa meeshii taliska usluubta shaqadiisa ka socota maanta haddii dib loo furay waxay tusinaysaa in maskaxdii ay noolatay ugu dambayntii wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa tilmaamay inay jiraan mashaariic fara badan oo hirgelintoodu ay wakhti dheer qaadatay balse aanay waxba ka soo naasacaddaan waxaana uu wax lagu faano ku tilmaamay in injineerada dib u dhiska ku sameeyey xarunta taliska ciidanka asluubta ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidankaasi waan la soconaa mashaariic badan oo dalkan la leeyahay wax badan baa laga qabanayaa oo wakhti dheer galaya oo markii dambena markii la dhameeyo oo aad loo hagaajinin waan ku soo wareegay taliska shaqo aada iyo aada u weyn baa la qabtay taliyaha wuxuu ii sheegay engineerska oo ka shaqeeyey inay yihiin taliska usluub waa guul weyn oo u soo hoytay ummadda soomaaliyeed tan kale waxaan ogsoonahay dalkeena inuu soo kabanayo dhibaato weyn kadib taliska ciidamada usluubta iyo xooga dalka iyo booliiska iyo nabadsugadaba kulligooda waxaa waye waajib gooni ay leeyihiin waajib guudna waa isla leeyihiin xooga dalka waxaa loogu talagalay inuu dalka difaaco amnigiisa sugo booliiska inay ilaaliyaan nidaamka kala dambeynta usluubtana inay maxaabiista marka lasoo xiro ayagana maxaabiistaas ilaaliyaan oo xaruumihii dhaqan celintana ay ilaaliyaan xarumihii caruurta ayagana ilaaliyaan xarunta taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaan lagu shaqaynin toddobiyo labaatankii sane ee ugu dambeysay maadaama ay burbursaneyd waxaana ciidanka asluubta xilligan u suuro gashay in markii ugu horreysay ay dib u dhisaan xaruntooda taas ay ku idil yihiin dhammaan xafiisyadii iyo qaybihii kala duwanaa ee ay ka koobnayd xasan kaafi qoyste v o a muqdisho